Around Hari area, the president of Macedon, Abdulkadir Yasin. Sit.
Thanks. sir. Eh, awsaq. Habeen wanaagsan. Horta waxay ii tahay farxad wanaagsan caawa inaan kala soo qayb galo xafladdan sida wanaagsan loo soo diyaargareeyey oo lagu soo dhaweynayo walaalkeen cabdiqaadir sandheere laba arrinba waan rabaa inaan taabto mid waxaa weeyaan muddo almost hadda gaarayso waagaan usoo guuray boston cabdideeq iyo cali faysal iyo iyo sandheere iyo aniga iyo rag kalaba annagoo inta ka yaryar waxaan mashquul ku ahayn waagii waddanka maxamed saad bare allah u naxariisto madaxweynaha ka ahaa milatarigana maamulayay ayaan waxaan ku mashquulsanayn sidii qaladaadkii ka jiray waddanka wax loogu qaban lahaa annagoo dhallinyaro ah muddo dheerna waan ka shaqaynaynaa arrintaa annagoo dhex maraynana waxaa dhacay dagaalkii sokeeye si sahlan bay markiiba annaga ay na gaarsiisay inaan wixii aan ka shaqaynaynay ee meeshii looga tegay weli arrintii way socotaa marka waxaan rabaa inaan idinla wadaago ay dhibaatadan maanta soomaaliya haysata goormay bilaabatay xaggee ka bilaabatay yaana bilaabay kolba taariikhda markaan dib ugu noqonno muddo ilaa iyo boqol iyo konton sano ku dhowaad qarniga sagaaliyo tobnaad dhammaadkiisii ayay isbedeshay taariikhiyan taariikhda soomaaliyeed saad la socotaan gumaysi baa nagu soo duulay kala duwan talyaaniga ingiriis faransiis dhulka soomaalidu ay leedahay ee sheegato qiyaastiisu waa almost half million square mile weeyaan waa dhul aada iyo aada u weyn qofka soomaaliga wakhtigaa jiray wuxuu u haystay fursad iyo xorriyad uu ku dhaqaaqi karo meeshuu rabana ku gaari karo gabadhuu rabana guursan jiray taariikhdaa iyaga iyadoo wanaaggaas jiro gumaysigii baa noo yimid isagoo fiirsanaya intereskiisa gaarka ah waddankeennii iyo dadkeenniiba waxaa loo kala qaybsaday saad la socotaan shan gobol baa loo kala qaybsaday saddex ingiriisku ka maamulayay labana talyaaniga iyo faransiiska ay maamulayeen taa waxay dhalisay inay soomaalidu walaaloodo cadowgoodana uu noqdo clearly dadka gumaysiga ah taariikhdii waxay keentay in la isbedelo oo lala dagaalamo gumaysigii maalintii gumaysiga laga saaray talyaaniga iyo ingiriiska iyo faransiiskaba cadowgeeni wuxuu isku bedelay marka kenya an ethoobia waayo weli dhul annaga aan leenahay waxaa gacanta ku haystay kenya an ethoobia taariikhdii si ay u socotay maanta waxay maraysaa kenya an ethoobia inay yihiin walaalaheen ingiriis iyo talyaani iyo faransiis inay walaalaheen yihiin gas who is the cadow now It's us annagii baa noqonay meeshii gumaysigayna kala qaybin jireen we are now annagii way dhibaarin somalis qofka soomaaliga shalay u haysta xorriyad inuu ku tago soomaaliya meeshuu rabo waxaa maanta laga dhaadhiciyey goof inta loo sameeyo yidhahdo annaga halkaanaan leenahay magacnaan la baxo uu qofku weliba raalli ku yahay uusan garan karin relationshipka uu lumiyey twenty million people markaad la leedahay direct relationship oo inta lagaa soo kaxeeyo konton qofood lagu yidhaahdo this are the people aad leedahay forget about twenty million dhulka aweeninka badan aad leedahay lagu yidhaahdo ma jiro waxa weeyaan waa arrin maanta na haysata sidaan oga bixi lahayn qualitigeedii waxay u baahan tahay hoggaan runtiina ilaa iyo hadda ma muuqdo hoggaanka soomaalida maanta u istaagi lahaa isnaad clearyar inuu jiro capacitigeena haddaad fiirisid maanta soomaalidu waan leenahay aqoonta dhaqaalihiina waan leenahay but we don't have the will aan ku ogolaan lahayn runtiina waxaan qabaa caawa inaan jeclaan lahaa walaalkeena cabdiqaadir inuu taabto sidii soomaalidii dib laisugu soo celin lahaa loo furi lahaa dialogue discussion dhibaatooyinkan jira looga bixi lahaa ma aha mid laga sugayo xildhibaanada jooga soomaaliya keliya waa mid laga sugayo soomaalida meel kastay joogaan waxaan jeclaan lahaa magaaladan boston waa magaalo weyn oo taariikh leh not only inay taariikh ku leedahay maraykanka sida dadkii hore ay taabteen dad badan oo kala duwan adduunka degan meesha ay ka bilaabeen taariikhdoodii qeybo badan waxaa kamid a magaalada boos marka arrinta halkaas aan ka baxeeya soo dhawow way wanaagsan